habeen wanaagsan raadiya dhegeystayaal qodobada wararka raadiyaha dalsan idinaysan waxaa ugu waaweyn barnaamij looga soo horjeeda al-shabaab oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo madaxda dowladda federaalka oo ka qayb gashay madaxda ciidamada qarabka sida uu xukun dil toogasho ah ku riday sarkaal loo haysto in uu fududeeyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho dowladda iyo kuwa deegaanka oo maanta al-shabaab kala wareegay deegaanka ceelbacd ee gobolka shabeellaha dhexe walaal wasiirada xukuumadda federaalka ah oo shiraya shan ku ansixiyey hindi sharciyeedyo horyaalay gacanta kusoo dhigay rag hubeysan oo dhac ka geysanayay degmada hirwaa ee gobolka banaadir komishanka doorashooyinka somalilan oo ka warbixiyay wejiga koowaad ee qabashada kaararka codbixiyaasha ah ee lasoo gabagabeeyey waxaa ugu waaweyn saailoo toogatay aabe falastiin xilli uu doonayey in uu wiilkiisa ka badbaadiyo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen khamiista taarikhduna ku beegan tahay labayo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun saddex labaatan kusoo dhawaada qodobada warkii dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan garoonka kubadda cagta injineeriso ee kaskoonis ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir ayaa waxaa maanta ka qabsoomay banaanbax looga soo horjeeday dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo ay dowladda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday banaanbax ayaa waxaa ka qaybgalay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale madasha ayaa waxaa banaanbaxa ugu horeyn khudbad ka jeediyey mas-uuliyiin iyo sidoo kale waxgaradka odayaasha dhaqanka ah iyo sidoo kale xubno kale waxaana gudoomiyaha gobolka banaadir oo kamid ah xubno munaasab waa banaanbaxa khudbad ka jeediyey isagoona ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay gaar ahaan howlgalada al-shabaab looga qabsaday deegaano ay dhowr sano ku sugnaayeen gudoomiye madaale ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolka banaadir ku nool looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago firarka amni darra xilliyada qaarkood dhaca
maanta shacabka magaalada muqdisho waxay ka turjumayaan qoraadaadii ahayd la dagaalanka khawaarijta iyo in la iska xoreeyo cadowga ku dul habsaday muddada dhowr iyo tobanka sano ah ayay ka turjumayaan ayagoo runtii diyaar u ah la dagaalanka khawaarijta ragaadiyey dhaqankii diintii waxbarashadii caafimaadkii tacabkii iyo wax kasta oo qof bini'aadama uu ku noolaa lahay la dagaalamay ayay dadkani shacabka ah maanta ayay muujinayaan dareenkooda ku aadan la dagaalanka khawaarijta iyo siday raalli weyihiin mudane madaxweyne shacabkii magaalada muqdisho muddo badan ayay ku taamayeen inay hortaada soo istaagaan ayagoo ku leh waxaan diyaar u nahay la dagaalanka khawaarijta waxaa hortaada ku qoran kacdoonka muqdisho iyo dabargoynta khawaarijta cid kastaba door ayay ku leedahay doorka uga aadan shacabkan magaalada muqdisho waxay diyaar u yihiin inay qaataan doorkooda inay ka qaataan ayay diyaar u yihiin sidaan la wada soconnaba shucuubtii gobollada khaasatan gobolka hiiraan oo guddoomiyaha ka ahay guddoomiye cali jayte gobolka shabeellada dhexe oo guddoomiyaha ka yahay axmed meyre makaraan iyo madaxweynahooda cali guudlaabe dadaal badan iyo dagaal ayay galeen iyo shacabkii degganaay deegaanadaasi
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalayay banaanbaxa ka dhacay maanta muqdisho ayaa isna waxa uu ka hadlay dhibaatooyin ka dhacaya dalka madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in qaraxyadii ka dhacay muqdisho gaar ahaan qaraxyada hotel shamow harkaha iyo saamaha qaraxyadii soobe kow soobe iyo soobe labo ekis sidoo kale afgooye iyo falal kale oo amni darro oo ka dhacay muqdisho lagu dhibaateeyey dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan islamarkaana ay ku jireen culimo haween dhakhaatiir iyo sidoo kale haldooro kale oo soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale wuxuu dul istaagay duruufaha amniga ee u gaarka caasimada iyo dadaalada dowladda ay ku dooneyso sidii nabad iyo xasiloonida dib ugu soo celin lahaayeen caasimada madaxweynaha ayaa waxa uu kula dardarmay guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka caasimada inay la shaqeeyaan laamaha amniga
soomaaliyeed hadda ka hor u sheegay haddana ku celinaya kuna kuna ballan qaadaya qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa maalinda weeto nin soomaaliyeed aabba'a meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo shan kun shan kunoo shilin daraaddeed oo u dilay xamarweyne waa la wada og yahay waa xidhan yahay shareecadaa la horgeynaa wixii shareecadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa maanta mid ciidanka ka tirsanaayaa la dilay sarkaal weliba sheeganayay oo baabuur inta soo kaxeeyey meel fadhiisiyey asigu soo fududeeyey ee la qarxiyey ee intaasoo qof ay noogaga dhimatay sarkaal ma aha dhakhtar ma aha askari nooma aha walax kaleoo maxaa magac dawladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqaynaya dadka soomaaliyeed dhiiggooda inay daataan waxba isuma nihin qofka soomaaligaa ee bini'aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayaa ayay naga mudan yihiin aniga markaan xafiiska imiday la dagaalanka khawaarijta maxaa waraaye la tacaalidda maxaa waaye gaajada iyo abaarta dadka ay ay waxyeelaysay iyo maxaanku idhahda dalkan meel walba looga dhegan yaho daynaan ku leenahay laleeyahay daynteedii in maxaanku idhahda la xalliyo saddexda muhiimadoodon qaadanay taasay ahayd saddexdubana meel farama dadkii aan har iyo habeen u istaagno aan albaab walba u garaacnay waryaanay dhimanin dadkaana ha nala kaalmeeyo si aan u quudinno in qofi inta soo baxo xabbad isaga dhifto ama waa isdir reerebl iyo reereblaan ayno xabbad wiiftaha ku dhacda la yidhaahdo
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukun dil toogasho ay ku riday sarkaal loo haysto fududeynta qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku xukuntay kabtan shariif maxamed barqalle taliyihii xilka looga qaaday darteed al-shabaab ugu biiray oo lagu eedeeyey inuu qaraxyo soo geliyey muqdisho konton iyo saddex jirkan ku dhashay wisil mudug galmudug soomaaliya waxaa la soo xiray nofembar sagaal iyo tobankeeda ee sanadkii tegay ninkan ayaa ku lug yeeshay qaraxyo dad badan ay ku dhinteen kuwaasoo ka dhacay meelo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho waxaa maxkamadda horteeda lagu soo bandhigay caddaymaha qaar ka mid a qaraxyadaas oo toos u dhacaya gabadhaas meesha taagan waa ganacsato meeshaan fadhiiday ee ka kacday xaggay tagtay ninkan sidoo kale ganacsada ninkana ujeediyin markuu la sameeyahay gaariga ninkaas ujeediyin iska shaqaysana xaaska xamaalatada gaariga markuu la sameeyayo gaariga qarxi doonaa ninkan fiil asagana shaatiga cad wata kulli dadkaasa ujeeda dhan gaarigaas qarxa wax laga sheekeeya meesha ma yaalaan ninkan oo lagu magacaabo shariif maxamed barqalle ayaa haystay darajada dhamme xoogga dalka ah ama kabtan milatari ah taasoo u fududeynaysay in meelo badan oo xasaasi ah uu ka gudbiyo qaraxyada ugu dambeyntiina gaarsiiyo bartilmaameedkooda sida maxkamadda laga horsheegay muqdisho mool liido hotel wehliye villa baydhaba iyo goobo kale oo magaalada muqdisho ah ayaa laga fuliyey qaraxyadii uu fududeeyey sida uu ka horqirtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ninkan oo ilaa dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee madaxweyne cabdiqaasin salaad xasan kasoo tirsanaa ciidanka xoogga dalka ayaa fududeeyey qaraxyo badan oo lagu weeraray goobo kala duwan oo magaalada muqdisho ah ilaa yaraantaydii waa ku dhex jiray laakiin sida tooska markaan ugu biiray labadii kun ahayd xilliga labadii kun kabacdii marba waxbaa meel baan ka soo tirsanaa marba waxbaan soo ahaa aakhirkii waxaan ka soo noqday taliya ururaan soo noqday taliyaha ururka labaad guutada lixaadaan soo noqday
warbixintaas waxaa u dambeysay warkii wareega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay ku yeesheen shirkoodii toddobaadlaha oo shir gudoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey hindis sharciyada kale ah dhiirigelinta maalgashiga hindis sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed iyo hindis sharciyeedka dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga iyo howlgallada dalka looga saaray dagaalamayaasha al-shabaab golaha ayaa bogaadiyey guulaha ay ciidanka xooga ka gaareen howlgallada ka socda dalka golaha ayaa sidoo kale loo qeybiyey hindis sharciyeedka daawada iyo badqabka cunnada soomaaliya iyo hindis sharciyeedka dhowrista maalgashayaasha iyo sidoo kale maalgashiga iyadoo dhinaca kalena goluhu uu guddiga u saaray xaqiijinta waa xaqiijinta kasoo andrade waa iyadoona goluhu uu guddiga u saaray xaqiijinta ka saarista soomaaliya ee cunuqabateynta hubka dhinaca kalena guddiga komishinka doorashooyinka somalilan ayaa ka warbixiyey wejigii koobaad ee qabashada kaararka codbixiyaasha ah oo lasoo gabagabeeyey warkan waxaa hargeysa kasoo diray cabdiwahaab ceer guje
gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan muuse xasan yuusuf oo maanta si jaraad ku qabtay xarunta guud ee komishinka doorashooyinka ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyey wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha jamhuuriyadda somalilan waxa uuna guddoomiyuhu ugu baaqay muwaadiniinta reer somalilan inay isdiiwaangelin ay ka faa'iidaystaan goobaha weli ka socoto diiwaangelinta codbixiyaashu maanta oo ay taariikhdu tahay labayo tobankii bishii koowaad laba kun iyo saddexiyo labaatan waxaa xalay soo xarooday dhammaan goobihii loogu talagalay inay shaqeeyaan wejiga koowaad ama fayska koowaad oo ahaa shan iyo toban casho laga soo bilaabay maalintii diiwaangelintu bilaabantay ee siddeed iyo labaatankii bishii labayo tobnaad laba kun iyo labaiyo labaatan ilaahay mahaddii goobahaasi dhammaan way soo xaroodeen waxaana imika yaalla oo sii shaqayn doona goobihii loogu talagalay soddonka casho markii hore oo ay maanta shan iyo tobankii u dambeysay ay goobahaasi galeen waxaanu leenahay dhammaan muwaadiniinta reer somalilan waxaanu leenahay ka faa'iidaysta oo ciddii aan hore isu diwaangelin ha isdiwaangeliso waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa bulshada reer somalilan ee isdiwaangelisay waxaanu ugu mahad ugu mahad celinaynaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay fayskaa hore ama wejigaa hore diiwaangelinta codbixiyaashu iyo sidii ay ku dhammaatay wejigaa hore waxaanu xasuusinaynaa un bulshada reer somalilan ciddii aan isdiwaangelin inay isdiwaangeliso waxaanu kaloo xasuusinaynaa dhallinyarada qaan gaadhay ee gaadhay da-dii uu xeerku u jidaynaya inay isdiwaan geliyaan inay ilaaliyaan shuruudaha looga baahan yahay marka ay goobta yimaadaan ama in waalidkood ay damaanad qaadayaan in ay gaadheen da-daas waayo waa sharci darro weeyaan annaguna aqbali mayno qof aan gaadhin da-dii loogu talagalay inay isdiwaan geliyaan markaa dhammaan waxaanu idin leenahay commishanka iyo shaqaalaha commishanka iyo laamaha amniga ee sugaya amniga goobta inaynu dhammaan ka wada shaqayno sidii ay diiwaangelintaasi inoogu dhammaan lahayd ilaahayna aynu weydiisanayno inuu si nabadgelyo ah oo qurux badan diiwaangelinta shan iyo tobanka cashee hadhayna uu inoogu soo dhammeeyo cabdiwaahi cirguje darsan t v hargeysa guddaan warkii habeen aad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal idaacadda dalsane muqdisho waa nagan tahay ashaacidda warkeyga suega waxay dib uli kartaa radio dalson dot com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel